Degmada Ceelberde iyo weliba lagu bilaabay ridandayatirowka dhismaha iskuulka sare ee degmada Ceelberde taasoo qeybkee dadaalada laga xoojiyaya kaabyaalka waxbarashada degmadaasi iyo iskuulada hoose dhexe Ayeed iyo Caata anaasoo iyana qeybkee howlaha dhismaha dayactirka iskuulada mashruuca dayactirka iyo weliba maalgeliyaha iyo wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed iyo wasaaradda walbarashada dowladda federaalka soomaaliya meeliya fuliyada shirkadda bandar general training company waxaana kumid madaxdii ku qeybgalay daafurka mashruuca reedin dayactiroolka iskuulada iyo weliba iyo sheegan in disfailan la dhisi doono iskuulada si ardayda soomaaliyeed meelisay ku nool iyo uga faa'iidaystaan islamarkaana korlanka qaada tayada walbarashada degmada ceelberde iyo deegaanada kale ka xeerana waxaan halkan u joognaa wareejinta aan ku wareejinayno kambaniga iskuulka ceelberde secondary school ayaga oo ka samayn doono dayactir iskuulkan oo ahaa iskuul baahi weyn u qabay dayactirta oo aad u rafaasanaa halkan waxaan ooga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta koonfur galbeed waxaan kaloo u mahad celinaynaa guud ahaanba maamul goboleedka koonfur galbeed oo u horeeya madaxweynaha waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa kambaniga oo asagana maxaan dhihi jiray noo imaaday maanta oo hawshan aan ku wareejinayno waxaana rajaynaynaa in shaqadan ay si habsamila oo fiican ay u dhammaato iskuulka secondary school wuxuu ka mid ahaa iskuulaadka ee baahida weyn ka jirtay marka loo fiiriyo dayactirada sidaa daraaddeed maanta waa farxad weyn waana horumar soo kordhay waxaanan kula dardaarmayaa bulshada degmada ceelberde in iyo dhammaan maamulka degmada ceelberde xafiiska waxbarashada dhammaantood inay si habsamila oola shaqeeyaan kambanigan bandar oo noo dayactiri doono iskuulkan waadna mahadsantihin bismillaah anigoo ah kambaniga bandar general training company waxaan guddoonka waxbarasho ka guddoomay inaan dayactiro oo la igu wareejiyey iskool dugsi sare dugsi sare ee ceelberde iyo laba saayis oo kale hadda dhiban u socono kana waan waan dayactiraynaa si wanaagsan baan shaqada u qabanaynaa maanta oo taariikhda shan iyo toban baan shaqada la igu wareejiyey guddoon waan salaamu calaykum maanta halkan waxaan u joognaa in sida agaasimaha sheegay in iskuulka dayactirkiisa runtii waxaan marka hore u mahadcelinaya agaasimaha iyo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iyo guud ahaan wasaaradda waxbarashada marka labaad waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo bandar general training company oo runtii shaqada ugu muhiimsan iyo maanta halkan u jooga xarigjirkooda in ay dayactiraan iskuulkan oo baahi weyn runtii u qabay in maxaa hayday dayactir muddo aba u baahnaa anigana waxaan ahay maamulihii dugsiga maceelberde secondary school magacaygu waa cabdullaahi jaamac burxan runtii kambaniga iyo tiimka kambaniga waxaan leehay waad aragtaan deegaankii iyo environmentiga ardayda wax ku baranayeen baahida weyneeda aan qabnay runtii sidaa noogu imaateenna waan idinka mahad celinaynaa waxaana rajaynayaa runtii in in badan maxaahayday aan la shaqayn doono wax walba oo aad nooga baahataanna ka maamul ahaan runtii garabkiinaan ahaan doonaa waxaana rajaynayaa in shaqo qurux badan iyo maxaahayday risalta qurux badan inaan halka ka arki doono baahidaana waan qabno nagaha qabtiri doontaa waana mahadsantiin runtii aad baad u mahadsantiin
iskuulladan dayactirka laka bilaabay weliba iyo ku mid ah ina iskuulladii hore indhistii dowladdii dhexe ee soomaaliya balse soddon iyo shan disin lahdhaafii soomaaliya ka jartii dowladdhis iyo burbur dagaalo sokeeyey ee muddo dheer ka jartii iyo weliba sababnagad inanti waayana iskuulladaasiya daryeelkii lama hnaayee